yihiin iyo wadooyinka yaga iyo horumarka ay arkeen inaanu ku tallaabsanay markaa soomaali diid ma doonayno s lmna s lmna khayr kama soo horeeyo waxaa weeyaan toddobaatan iyo laba tignika inada shacaba oo abaara ku jira ay soo duldhigaan ma ogolin ma ogolin ma ogolin mana doonayno caalamkuna ha arko caalamku ha arko caalamku ha arko hala maqlo waana dad maadka ah oo abaara jooga ooga iyagu u baahan kaalmaanti bay kaalmaanti waxay uga dhigeen dagaal iyo tigniko sidaa ha loola socdo sidaa caalamku ha uga socdo sidaana ha loo arko ma garat shacabkii mudaharaada wayna saabteeyeen saaka baabuurtii u dhaxaysa eergaabo waa soo celiyeen meel wadada abay gooyeen waxay yidhaahdeen maxay ahayte waanu kala jaraynaa biyo iyo baab nidhadiisa geli maayo bay yidhaahdeen ma garatay marka hadda mudaharaadkii shacabkii banaanku taagan yahay saaka lama quraacan maantana la qabayn maayo caalamku saaha ogaado in lagu soo duulay wadadii dhala oo dagaalay ay ku soo duuleen halkii ay u fidin lahaayeen makaalmo u fidin lahaayeen oo biyo u geyn lahaayeen dawlad bay isku sheegayaan markaa muufadii naradii maanta waa ka dhacday nadiskii waa ka dhacay shacabkii uu dab ka dhex jiray waa dagaal ooga caalamku saa ogaado waa daalin ilaah way hortiisana daalin buu ka yahay aadanaha daalin buu ka yahay saa la ogaado agaasiriyo yuba waa kala bahan yihiin baabuurta ceergaayo u socotay way soo celiyeen waxay yidhahdeen inaanu idin layno iyo inaanu qotaan kala doorta markaa waxaa weeyaan caalamku saa la tahay annagu waa iska celinaynaa noola joogi maayaan waanu iska celinaynaa mana doonayno ma doonayno ma doonayno berri ma rabno maanta ma rabno saa damba ma rabno annaga somalilan wax naga dhexeeyaa ma jiraan dowlad hoose ma wadaagno dowlad sare ma wadaagno wax xidhiira ma lihin waanala ku soo duulay waanala rabsaday waanala haystaa dhammaan shacabka iyo ummadii waa kuwa dhinac taagan waxaanu ku leenahay iyo wax naga dhexeeyaa midna ma jirto ummadda meesha taagan waa soomaali weyn waa soomaali weyn baanu nahay waxaanu codsanaynaa in dowladda federaalka ay na soo gaadho maadaama ayna gasatay dowladdii puntland inaa caalamku naarko oo naloo fiirsado ayaanu aad iyo aad u jecel nahay oo balla eego waxaana haystaa waxaanu u banaanbaxday inaanu iska celino somalilan inaanu slan iska celino slan inaanu iska celino aanu u banaanbaxday muhiimadda iyaduna waa taa caalamkaanu u sheegaynaa gardaho inuu noogu soo duulay daalimuu ka biixi baanu u sheegaynaa culimada hargeysa iyo burhaan waxaan leeyahay dee daalimka iska qabta daalinka daalinka dadka ka qabta idinkuna iska qabta ile culimaa tiina waajib baa idinka saaran inaad ka hadashaan dhibaatada nina kani wado iyo dhiigga uu doonaya inu ku faraxaso laakiin dhiig daadan maayo wax dhiig la yidhaahaa daadan maayo waxaa weeyaan ab baanu iskaga celinaynaa iyo adin wayna dareerayaan somalilan shaqo kuma lin haddana mihin dal baa naga dhexeeya dalka naga dhexayana nabad baanu ku wada daaqnaa beelo wax saxeexday oo nabad saxeexday oo waddankooda ina nabad ku wada daaqaan saxeexday baanu nahay haddii ay diidaan dagaal baanu ka xignaa dagaal dagaal waana soo farageliyeen aad bay noo soo farageliyeen marka waxaa weeye adag waxay noo faragelintaha naga naga ka dhacyo waxaa weeyaa waa meel puntland ka tirsan marka ay noqoto dal ahaan waa puntland markay ahaato dad ahaanna waa puntland waxaa weeye laakiin musabiixi gardaho cadaan geer loogu soo gaban ayuu keenay waxaa weeyaan annaga toddobaatan iyo tignika toddobaatan iyo laba tignika inuu maanta na soo duldhigo maradaa ka dhacday marada marada marada baabuurta ceergaabada waa soo celiyeen baabuurta ceergaabo way soo cesheen waxba bixi maayaan waxba soo geli maayaan marka waxaa weeyaan nimankani waxay wadaan duulaan qaawada hirdala oo dhegala ninkii lahabaa yeelanaya ceergaabo marka waxaa weeyaan burcaadi geribay ahayd burco burcaadi geribay shalay ahayd marka intaasoo dalan waxay ku qaateen dabdaro iyo ceeb laakiin dalkii dib baa loogu fiir